أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andulus maanta idiin haysa kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid ah dowladda saliibiyadda uganda ayaa mar kale ku celisay in ciidankeeda ay kala baxaysa dalka soomaaliya xilli uu sii xoogisay khilaafka ka dhex taagan dowladaha washington iyo kambala dagaal culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka wada tirsan murtadiyiinta ayaa maalintii labaad ka socda magaalada baydhabo ee gobolka baay ku dhowaad shan iyo toban isugu jirta kufaarta iyo murtadiyiinta ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya wilaasiyaamiga ee jubbada hoose ayaa dowladda inay usoo gebagabeysay hogaanka dhaqanka beesha biimaal oo kamid ah beelaha dega wilaayadaas guddiga gurmadka abaaraha wilaasiyaamiga hiiraan ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayadaas بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay toban iyo toddobada bisha shacbaan sanada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan dowladda saliibiyadda uganda ayaa mar kale ku celisay in ciidankeeda ay kala baxaysa dalka soomaaliya xilli uu sii xoogeystay khilaafka ka dhex taagan dowladaha washington iyo kambala faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen caliyare waxaa sii laba leexaa siday khilaafka xooggan ee u dhexeeya dowladaha saliibiyiinta uganda iyo maraykanka kadib markii uu fashilmay duulaanka mactab kudirarka ah ee ay kusoo qaadeen dalka soomaaliya taliyaha ugu sarreeya ciidamada militariga uganda gaalka lagu magacaabo muhusi kaneregaba ayaa mar kale ku hanjabay in ciidamadiisa uu kala baxayo soomaaliya dhammaadka labada kun lix iyo labaatan haddii aan si deg deg ah wax looga qaban ayuu yidhi dhaqaale la-aanta heysa howlgalka eyusom warkan oo warbaahinta maxalliga ah ee dalalka uganda iyo kenya ay aada u tabinayeen saacadihii lasoo dhaafay ayaa xoojinaya go-aankii uu jenaraalku maalamo ka hor ku dhawaaqay kuna caddeeyey in ku dhowaad labaatan sano kabacdi ciidamada uganda ay si buuxda uga baxayaan dalka soomaaliya isagoo shuruud ku xiray maamulka trump ayuu jenaraal kenerigaba ka dhawaajiyey in haddii maraykanku aanu diyaar u ahayn in sanad walba uu ciidamada uganda ku maalgeliyo lacag dhan hal bilyan oo dollar uu ciidamadiisa kala baxayo waddanka soomaaliya waxaa kale oo jenaraal keneregaba uu jawaab adag siiyey guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee sanadka maraykanka jim rish kaas oo dhowaan sheegay in jenaraalku uu ka gudbay xariiqda cas loona baahan yahay in maamulka trump uu dib u qiimeeyo iskaashiga amni ee ka dhexeeya washington iyo kambala isagoo jenaraalku ka jawaabaya hadalkan ayaa waxa uu yidhi waa maxay xariiqda cas ee aan ka gudbay ee aad sheegayso waxaad dib u qiimeyn kartaa wax kasta oo aad doontaan oo ku saabsan iskaashigana balse marnaba namaya sii doontaan oo na liidi maysaan mana dhici doonto in aan idin noqonno addoommadiina khilaafkan ayaa ku soo aadaya xilli fashil weyn oo amni uu ku habsaday ciidamada kufaarta afrikaanta islamarkaana ay wajahayaan kharash la-aan baaxa leh kadib markii dalalka saliibiyiinta reer galbeedka oo maraykanka uu u horeeyo ay goosteen dhaqaalihii ay ku bixin jireen duulaanka saliibiga ah ee muddada badan ka socday dalka soomaaliya jasaaka allahu kheyran walaalka cali dagaal culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka wada tirsan murtadiyiinta ayaa maalintii labaad ka socda magaalada baydhabo ee gobolka baay tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen yaasir moxamed waxaa maalintii labaad galay dagaal culus oo shalay magaalada baydhabo ku dhex maray maleeshiyaad ka wada tirsan maamulada riddada kuwaasi oo kala taabacsan madaxa maamulkaasi cabdicasiis lafta gareen iyo sarkaal ka soo horjeestay oo lagu magacaabo cabdiraxmaan niishow ilawareedyo aanu helnay ayaa sheegaya in xaaladdu ay faraha ka baxday islamarkaana dagaalka xooggiisu uu ka socdo bartamaha magaalada baydhabo gaar ahaan agagaarka guri uu leeyahay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee kooxda riddada soomaaliya xogihii u dambeeyey ee dagaalkan laga helay ayaa tibaaxaya in uu jiro khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada maleeshiyo iyo sidoo kale shacabka lagu kor dagaalamayo ee magaalada baydhabo sidoo kale shacabka magaalada baydhabo ayaa bilaabay barakac xoogan waxaana baraha bulshada aad ugu faafay sawirro muujinaya burbur xoogan oo soo gaaray guryaha rayidka jasaaka allahu kheyran walaalka yaasir ku dhowaad shan iyo toban isigu jirta kufaarta iyo murtadiyiinta ayaa baktiya dhaawac ku noqday howlgalla ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxay qarax la beegsadeen kolinyo kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay agaarka deegaanka danow oo ka tirsan wilaayada shabeellada hoose laba qarax ayaa lala beegsaday kufaarta waxaana midka hore lala helay gaari kontenar siday halka qaraxa labaadne lala helay ciidamo luga oo ah kuwa kufaarta afrikaanta gaariga konteynarka u saarna ayaa burbur xoogan uu soo gaaray waxaana sidoo kale qaraxa kale ku baktiyay hal askari oo kufaarta afrikaanta mid kalena waa ku dhaawacmay dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin oo ku sugnaa afafka hore ee degmada diinsoor dhimashada waa afar murtad oo sargaal uu ku jira dhaawacan waa saddex kale uu ku jira taliye afi oo ah taliyaha maleeshiyaadka militariga ee degmada diinsoor sidoo kale howlgalkaas waxay ciidamada mujaahidiinta ku qanimaysteen laba qori ak forty seven iyo boosashkooda iyo hal qori oo r b g ah dhanka kale wilaayada bokool ciidamada mujaahidiinta waxay weerareen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u taalla afafka hore degmada waajid waxaana weerarkaasi lagu dilay laba murtad hal kalena waa lagu dhaawacay iyadoona mujaahidiintu ay qanimaysteen laba qori ak forty seven iyo boosashkooda iyo hal mooto wilaaya saamiga ee jubbada hoose ayaa dowlad diini usoo gebagabeysay hogaanka dhaqanka beesha biimaal oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanayay walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari ku gaarnaye waxaa go'an ku gaarnaye go'aan ku gaarnaye waxaa go'an ku gaarnaye gaale iyo gaala raacyadii ayaan go'an ka dowladan oo ay gaarnaye barbar socdaan kulamo wadatashi ah waxay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose u soo xirtay waxgaradka beesha biyamaal oo ka mid ah beelaha muslimiinta ah ee dega gobolka waxaana kulankan uu ku soo dhammaaday is-afgarad iyo bayaan rasmi ah oo loo wada dhan yahay ugu horeyn waxaa munaasabadii gabagabada oo ka dhacday degmada kamsuuma kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh cabdulqaadir oo ka mid ah culimmada diinta islaamka Ee, anigoo nafteyda ka bilaabaya iyo nafta walaalahayga muslimiinta oo dhan waxaa ilaahay noo dardaarmay annagii iyo ummadihii horeba inaan isu dardaaranno allah wuxuu leeyahay kuwii hore kutubta la siiyey waxaan u dardaaranay iyo idinkaba inaad allah ka baqdaan sidaasoo kale alle subxaana wa tacaala aayaadkan carabka mariyey wuxuu leeyahay nebi moxamedow calayhi salaatu wasalaam dadka waani wadakir ay dakir innaas wuxuu allah sabab uga dhigay in la waaniyo maxaa ka dhalanaya fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin waanada mu'miniinta ay anfacaysaa intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay suldaanka beesha biyamaal suldaan axmed mataanow iyo qaar ka mid ah waxgaradka beesha marka anigoo ku hadlaayo afka beesha waxaan si cad mar labaad u leeyahay beesha waxa uu go-aan ah halka muslimiinta ay ku go-ayaan inay ku go'do annaga magaceennu waa islaam dadkaasna magaca ay wataan waa magac kufaar waaye dad murtadiin oo diintooda ka ridoo waaye marka dad riddo ah in annaga lanoo nisbeeyo ayaa waxay tahay wax annaga aan ka dhimanayno odayaashu waxay yidhaaheen garjaman geera hoos taallo hadda unankan waxaa ogaane diinjabo naarna hoos taallo taas aawadeeda war taas aawadeeda walaayada culammada bimaal walaayada degmada walaayada gobolka waxay ku mahaysanyiin aqoontaas oo garab ay noo siiyeen oo wax waa badan aan fahanay dadkii munaasabadan ka hadlay waxaa ka mid ahaa suldaanka beesha direed suldaan cabdulqaadir xaydar iyo suldaan maxamed duuba afhayeenka golaha dhaqanka wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose waxaan leenahay bayaankii la akhriyey oo beesha bimaal ay ku tashitay oo ay soo saartay ilaahay ha ku garab galo waxaan rajaynaynaa inay fuli doonaan een, iska hadal ma aha dad waaweyn oo hadda waxgaradkii ama hormuudkii iyo salaadiintii iyo suldaankoodii go-aankii ay gaareen oo juhdi ay ku bixiyeen iyadoo walaayadina ay tale iyo tusaale ay ku laheeday inay beel daroobaysa ma rajaynayno ilaahayna bannaanma mariyo allah suurtageliyo ikhwa waxaan rabnaa inaan macnaha sideedaba qofka muslimka ah oo muwaxidka ah warkiis waa inuu caddaystaa warkaadu inuu caddaado sideedaba raayadaadu waa inay cad tahay diinkaagu waa inuu bannaanka yaallo annaga iyo gaalo wax xiriiroo naga dhexeey ma laha ugu dambayn waxaa munaasabada soo xiray waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis
waxaa dhahdeen amniga iyo een, humaha dhan iyo munkaraadka iyo kulli inaan zuulinayno garab i gaashaan u nahay walaayada walaalayaal waxa aad sheegteen oo bayaankaad ku qorteen inaad fulisaan oo dhaqangelisaan diyaar ma idinka tahay ballan miyaa in howshaan fulisaan ballan miyaa allaahuma fashad allaahuma fashad allaahuma fashad allah markaa tabakiyo walaalayaal dowradan ay kulamadu dhinac socdeen waxay wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ugu soo xirtay degmada kamsuuma soddon ka mid ah waxgaradka beesha biyamaal kuwaas oo ah dadka jaangooya masiirka beelweynta biyamaal jasaaka allaahu kheyran walaalka bukhaari guddiga gurmadka abaaraawle saamiga hiiraan ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeen cabdiqani moxamed gurmadkan oo ahaa mid biyodhaamin ah waxa uu guddiga gurmadka abaaraha wilaayada hiiraan oo wakiil ka ah guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka sameeyey tuulada qorofka ah ee hoos tagta deegaanka mukayle ee wilaayada hiiraan waxaana gurmadkan biyodhaaminta si aad ah uga faa'iideystay boqolaal qoys oo xoolo dhaqato ah naqiib moxamed sheekh yuusuf oo xubin ka ah guddiga gurmadka abaaraha wilaayada hiiraan ayaa la hadlay boqolaalka ruux ee gurmadka la gaarsiiyey isagoona dhanka kale xusay qaabka uu u socdo gurmadka biyodhaaminta ah ee guddiga uu ka wado dhulka hiiraan deegaanka maanta aan joogno meesha la yidhaahda qorofko qorofko ciddaan aqoonin waa tuulo weyn aan u dhowaan ceelbiyood waxay dhacdaa waqooyiga degmada mukoylo kilomitir ahaana labaatan ugu yaraan ceelka ugu dhow waxuu ku yaallaa mukoylo labaatan kilomitran u jirtaa xoolihiina saacaddan nin kastoo yaqaano miyiga ama baadiyaha waa garanaya gaadiidkii la dhaansanayey waa tawar beelay xoolihii maxaa la yidhaahdaaye aroori jiray aroor ma aroori karaan sidaas daraaddeed ceelashii hore ku yeelana waxay ahaayeen ceelal washaaqo oo xilliga roobka gacanta lagu qodoodo oo markii roob badan oo jiro biyo laga helo xilliga jiilaalkana sidaanoo kale biyo dhaamintaas iyo marar qaar waaba laga qaxaa oo laga guuraa oo ummaddan meelaha biyaha jiraan ay u hayaamaan bifadlilaahi ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan maanta deegaankii waa la joogaa xilligii ugu daraa abaartan waa la joogaa maalmaha idinka horreeyey ilaa iyo shan iyo toban maalmood ku dhow taqriiban walaayadda islaamiga hiiraan ayaa howshaan ay ka socotay biidhaaminta ah inta ladinka maqnay walaalihiin oo idinkoo kale qaar idinka darihiin ayaa howl loo haayey la gaarsiinaya biidhaamintaas ka timid xarakatul shabaab mujaahidiin guddiga ay u magacowday abaaraha inay la tacaalaan deeqdii ay soo gaarsiiyeen walaayada islaamiga hiiraan bari iyo galbeed qaybtiinni maalintii saddexaad ayaad ka hesheen maalmihii idinka horreyna waxaa lagu mashquulsanayay galbeedka iyo barigaba waxaan ka soo bilownay degmada ceelcadde ee xuduud beenaadda la leh etoobiya ama degmada mustaxiil deegaankaas oo aad u baaxad weyn bayga oo biilaan ka jirtay dhowr iyo toban goobood ayaan geynay biyaha waxaa nooga xigay degmada la yidhaahdo ceel calay ka soo bilaaw bayga ilaa iyo kukeen galbeedka degmada ceelcalay oo la yidhaahdo burdho inta u dhexayso iyagidana toban iyo dhowr goobood ayaan geynay biyahaas qaar ka mid ah dhallinyarada waxgaradka iyo haweenka deegaanka qorofka oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa ka mahadceliyey gurmadka biyodhaaminta ee ay soo gaarsiiyeen guddiga gurmadka abaaraha wilaayada hiiraan waxaan maanta joognaa deegaanka qorofka oo hoos taga deegaanka makoyle annagoo insha allahu tacaala guddiga abaaraha ee xarakada ka socday ayna soo gaarsiiyeen biidhaamin oo aad looga bahnaay marka hore allah subxaana watacala ayaan u mahadcelinaa thaaniyan xarakatu shaawal mujaahidiin ayaan u mahadcelinaa mar labaad iyo mar saddexaadna waxaa kaloo u mahadcelinaa guddiga na soo gaarsiiyey deeqdan oo deeq biyaha ah ayadoo aad looga baahan yahay markii saddexaad ayayna soo gaartay haddii aanu nahay nabdoonadii deegaanka aad ayaan ugu faraxsannahay waa wax loo baahnaa axmed ismaacil alidha maanta waxaa noola keenay biyo dhaamin oo xagga walaayada ka socdo waa maalinkii saddexaad sidaas marka baahida aada looga baahan yahay biyaha aada looga baahan yahay cawi imaa lala soo jeeda biyo daradood xoolaha waxaan ka hornaaday baabuur dushiis wax lagu keenay iyo ceel un wax yar lagu soo midkeeyey un baan ku keenay oo eber baiska ah marka baahida aan u qabna aad tan raashin kuwa nooga dareemayba tan biyaha nooga daran hadda saddex maraa noola keenay biyahan u baahannahay sida ugu badan deeqna waa u baahannahay maanta waxaa nala soo gaarsiiyey biyo dhaamin oo socota maalintii saddexaad aad iyo aad aan ugu baahnay inaan ugu dhibaataysneen wax mooto lagu dhaamiyey unbaa waxaan ku sheegay ninkii awoodo unbas dhaansan jiray aad iyo aadaan ugu baahneen dad murugaysanaan ahayn saddex habeen ayaa hadda aan maxaan ku sheegaa aan hurudnay ka hor ma hurdi jirinba waa dad oon la welbaharsanaan ahayn insha allah waa ku diirsanay aad iyo aad magaciy maxay ibraahim cabdiwaliiraa waxaan ku noolahay deegaanka qorof oo hoostaga mukayle waxaan mahadcelinaynaa ilaahay marka hore marka labaadna waxaan mahadcelinaynaa nimankan biyaha noo keenay xarakata shabaab mujaahidiin saddex jeeraa nooga keenay marka waa mahadcelinaynaa marka ceelasha dadkii joogay dad qaar waxay dhaansadeen mootiyaal oo maarata awoodi dadkii mootiyaal aan haysan waa baaba u hayaan inuu maarata oo xarakada sida hadda ay noo soo xasuusatay ay maarata noo xasuusnaato oo noola sii wado baahidahan ilaahay baa tiri kara laakiin wixii maarata daal loola mari kara oo loola tacaalo magaceedu waxaa liiraa aadan xasan xajeel liiraa deegaankan ku nool waa qoraf qoylada awlaaliira qorafkii waxaa ku yaala ceelal yar oo xin ahoo roobaadka bisha roobaad uun biyaha ay galeen oo jiilaadkana guuraha ku yaal marka waa lagu baahnaay xagga biyaha ayaa looga baahnaay magacayga muuse xasan ibraahim aliira qorafka ladayna joogna oo degmada makoyle hoos tagta marka alxamdu rabbi alcaalamiina maanta waxaa noola keenay biyihii saddexaadaa noola keenay ilaahay baa ku mahadsan waxaan u mahadcelinaynaa dadkii juhdigaas geliyey oo qarashkooda bixiyey oo muxuu ahay iyo dadaalkooda dheeraadka noogu keenay ayaan ugu mahadcelinaynaa alxamdulilah ilaah ku mahadsan waxaana soo gaarsiiyey guddiga abaaraha oo nahiraan oo xarakatulmujaahidiin shabaab ayaanaan oo keenay aad iyo aad waa baahi zaaid aan u qabnay baahi yar maba ahaanba waa aad u zaaid u ahay baahida waa heer waxaa la joogay dadka barkiis oo biilaan uu la halaagmitay alxamdulilaah ilaahay baa ku mahadsan waxaa lanoola keenay biyo biyaa noola keenay xalay iyo maantaba si fiican aan u bejinay mgii hore biyaan u dhib qabnay oon u jiifnay dhagaxaantaas oraxda iyo iyo dhaxanta marka aadaan ugu dhib qabnay labaatan la biya ciddaa inagu dhexeeyey marka alxamdulilah ilaaha ku mahadsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa si dardar leh kaga socda mashruuca u gurmashada dadka ay saamaysay abaarta oo xilligan la daaladhacaya biyo la-aan waxaana xusid mudan in gurmadka uu si toos ah kaga socdo deegaanada dhacabariga iyo galbeedka wilaayadaasi jasaaka allahu kheyran walaalka cabdiqani guud ahaan walaalaha iyaga muslimiinta warkii duhurnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga landulus maanta waa nageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duhurnimo andalus waxaa inoo suurtageliyey oo aan ugu mahad celinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalaha iyaga muslimiinta waad kumasantiin dhegeysiga warka duhurnimo andalus allah subxaana wa tacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh allahuma balliqna ramadaana waanta raadin cana ya raba alcaalamiin wajhaadakum mubaarak